okay waa mahadsan tahay magaalada bartankeeda ka dhacay qaraxa maqaayid laga gaxooyo subaxii ciidan staff dad mas-uuliyiin ahoo degmada ku-xigeenada magaalada ah iyo staffkooga lala eegtay barqadiiba laba saac oo subaxnimo iyo ama sideedii sida loo yaqaan wuu dhacay qaraxa khasaaro badan oo dhaawac buu geystay laakiin ilaa isa haddaan hadda wax dhintay male marka n guddoomiye ku-xigeenada ama mas-uuliyiinta aad sheegtay ma waxa ay joogeen maqaayadda ayay fadhiyeen maqaayaday fadhiyeen ha maqaayaday fadhiyeen ayaga iyo kuwii staafka oo la socday ba lala egtay bahalku kolba habeen halay habeennimadii lagu diyaariyaan umalaynaya meesha sandaqada gabadha maqaayada ku shadatay marka habeenkii ku diyaariyeen baan umalaynayaa subaxii markay fadhiisteen ayaa ayaa loo loo taabtay kolba inuu kii gacanta remuudka ahaa iyo dhinaca qaab kaloo loo isticmaalayan annaga ma naqaan laakiin laba saac bay ahayd saasaan qaraxna ku dhacay laakiin wax meeshii ku gurbaxayna ma jiraan marka meeqa qofaa ku dhaawacantay dhaawaca waa toddoba qof guud ahaan waa toddoba qof laba qof mas-uuliyiinta gudoomiye ku-xigeenada magaalada weeyaan shanna waa staafkii ayaga la socday laakiin dad shicib oo wax ku gaareen ma aysan jirin
marka ma jirtaa dad loo qabtay qaraxaasi ama lala xiriirinayo ilaa iyo saacan baaris baan ku wadnaa dadkii booliiska iyo iyo iyo nabad sugudii magaalada ku mashquulsan baaristooga laakiin ilaa iyo saacan wax loo qabtay ma jiraan marka magaalada qansax dheere haddii aad sawir naga siiso ilaa iyo mise kilomitire shabaabku u jiraan waase magaalo noocee ah magaalada qasax dheere dee horta gobolka bay bayna ka tirsan tahay annaga sagaashan kilomitr bayna noo jirtaa gobolka bay magaalada degmada baydhabo waa magaalo go-doon ah sida laga warhayo muddo dheer laba iyo toban laba kun laba iyo tobankii ilaa iyo saacadan wada hadlayno kuwii shabaabka oo awal jooga ayaa laga xoreeyey ilaa iyo saacadan go-doon bay ku jirtaa magaaladu ilaa iyo shan iyo labaatan kilomitr shan iyo toban inta udhahayso meel fadhiisamo ay kuleeyihiin adowga haggiisa ay ma jiraan laakiin de meel magaalada hadda ciidanka tuulooyinka xereeraheenana way fiican tahay way fiican yihiin oo aaday weeyaan waa la kontaroolaya ciidan baa jooga oo koonfur galbeed ah iyo iyo ciidamo amisoma marka hadda haddii magaaladu ay go-doon tahay ma ciidamo etoobiyaan ahaa jira oo magaalada ku jira
ciidamo ethoobiyan ahoo laakiin mandadka ku joogaa jira mandadkaas amisom ku shaqeeyaha jooga iyo ciidamo oo koonfur galbeed ah laakiin ciidan kaloo military soomaaliyeed ama joogo waxaana la jooga ciidankii koonfur galbeed iyo ciidamada amisom oo ethoobiya ah waxaa la sheegay in ciidamada ethoobiya ay isgaarsiinta magaalada gooyeen markii uu qaraxu dhacay ma jirtaa
maya ayaga ma gooynin isgaarsiinta laakiin waa la jaray ciidanka iyo maamulka ayaa ayaa gooyey sababta loo gooyana waxay tahay qaraxyada waxaa ku xiran sida laga warhayo telefoona loo isticmaalayaa telefoona ku xiran marka isgaarsiinta hadday hishadan tahay meeshii wax kaloo laga qaban karo ma aysan jirin saa darteeda loo gooyey baaristii markii la dhameeyana waa lasoo fasahay saas un weeyaan maaha ayaga ma gooynin marka haddii magaaladu ay go-doon tahay tusaale ahaan dadka ku dhaawacmoo kale xaggee lagu daaweynaya oo cisbitaal iyo dawo looga helaya
haddii daawac jiro oo noocaas waxaan horta meesha dhakhaatiir oo xoogaa ayaa jooga iyo imseyda ayaa ka furan wixii laga wax laga qaban karana halkaan waxa loo sameynaya adeegii waxaa loogu sameynaya wixii kaloo aan waxba laga qaban karin diyaarada waxbaa loo dalbaa waxaa loo qaadaa baydhabo ama muqdisho wax ka sokeeya oo dhakhaatiir oo dhakhtar ah wax lagu qaban karana male